bismillahi raxmaan raxiim walaashiis waxaanu aragnaa waxaan inay ahaayeen wax dowladdu ay soo diyaarisay wiilkan wuxuu ka mid ahaa wiilasha asigaa hadda kahor dembi lagu soo eedeeyey sidii dowladdu sheegtay kadibna dowladdu waxay ku foorsigaraystay inuu walaalihiis soo rufyaamo uu war ka soo duubo marka warkii uu soo duubaayey skajal baa la siinaya sidaan u aragnay cajaladaha oo laleeyahay maalin hebel waxaa u tagtaa hebel maalin hebel waxaa u tagtaa hebel ilmihii wuxuu ugu tegaayay guriga wuxuu ugu tegaayay masaajidyada wuxuu soo kaxaynayay midba maalin buu u tegaayay si uu arrintan u geliyo warna looga duubo adiga ka aabba ahaan wax dareena oo kaaga jira ilmahaaga inay rabeen inay siiriya u safraan ma jirto balaa ilmahayga wax dareena aniga kuma arkin inay siiriya u socdeen ilmo waddankan ku dhashay ahaayeen high iskuolka dhammeeyey maxamed college buu dhiganayay cadnana collegeki markuu bilaabi lahaa wuxuu ii sheegay aabbo inaan guursadaan rabaa gabar buu ii keenay reerkii baan u tagnay waa ka doonnay marka simastarkii ugu horreeyey kolleejka cadnaan muuse aadin shaquu ka shaqaynaya skuurada shaqo kalena waxaa waaye sandhaydii la qabanaayay maana mandhayduu raba inuu bilaabo marka nin future diyaarinayo oo rabo mustaqbal inuu dhisto reer buu ahaa adiga waxaa tahay aabbe laba wiiluu dhalay ay ku jiraan dhallinyaradan horey mid uu qirta dembiga sidee dareemaysaa wallaahi waxaan dareemayaa kan dembigii qaatay dembi uusan lahayn oo asiga uusan gelin buu dusha saartay waxaana taas ku qasbay looyarkiisa annagana waxaa waaye kolley talaan ku lahayn laakiin looyarka arrintaas muusan nagala tashan wiil yaroo iska twenty years hadda galu ahaa markuu walqabanaya sagaal iyo toban sano buu jiray hal sano xabsiga ku jiraa marka koleytaba taasna waxay noqonaysaa qofkii markii uu arkay waxyaabaha iska socda dowladdii ay xabsiinayso ay leedahay waxaa lagu xiraa noloshaada inta ka dhima xabsi baa ku dhammaysanaysaa xabsi daa'im baa lagu gelinayaa taasbaa uu cabsado dembiga uu qirtay asoona gelin marka dareenkaaga ka war wallaahi dareenkii de waa dareemi kartaa qof laba wiil ay ka xiran tahay curadkiisii iyo wiil yar oo mustaqbal diyaarinayay marka waxaan soo marnay nolol adag famil ahaan allaha minaha ajir naga siiyo annaga waxay waalid ahaan waa sameynaya gabadha xaaska iyo kheyr allaha siiyo ayaan koley waa inla hadashay waxaa waaye gabar hooyo aad waxaa waaye active u ah ilmahan waa ku soo dadaalnay waddankaanay ku wada dhasheen toddoba carruur baan ku kornaynaa bil hadda shaqadeyda fasax baan ka soo qaatay business baan leh businesskeenna waa xiran yahay maalin ilaahay keenna waxaan u soo shaqo tagnaa maxkamadda ma fahmaysaa marka waad dareemi kartaa famil ahaan adiga waxaa na soo gaaray dhaqaale ahaan iyo mentale ahaan iyo dee guri laba wiil ay ka wada maqan tahay soomaaliya waa iska taqaanaa kolley wiilasha waa ku dhaaranaya ugu dambayntii waxaa jirta in soomaalida waddankan joogta dhowr isisay ku biireen dhowr minas waxay aadeen soomaaliya al-shabaabay ku biireen su-aalo badanaa soo baxaayo ah maxaa dadka kale oo muslimiinta waddankan jooga oo soomaalida eedan ay gaar ugu tahay iyo inay iyagu u safraan syria o kale waxa laga yaaba dadka u dhasho waddankan jooga oo aan aadaynin dhallinyaro soomaaliyahoon aqoonin inay aadeen maxaa isleeda dhallinyarada soomaalida dareenkaas gaarka ah waa ay u qabaan falastiiniga ba waxaan ku leeyahay horta waddankan waxaa waye aniga anoo teenage waxba dhaawin baan soo galay was nineteen years old ilaa haddana waa joogaa laakiin waxaa umalaysaa dowladdu waxbay qarinaysa waxbay kofar garaynaysaa kofarkaasna waxaa umalaysaa dad baa ka dambeeyo ilmaha in la guudgareeyo ilmihii baxay ama kuwan dembiga hadda la gelinayo oo dowladda la shaqeeya ama lacag ha ku qaataan ama dowladda ha soo dirto marka cunugii la arko inuu cunug straight yahay uu iskuulka dhiganayo masaajidkii ilmihii dugsi qur-aan baan lacag kaga bixi jirnay inay qur-aanka bartaan ma fahmino ilmahaas bay hadda ay ugaarsadaan f b i da waxaa arkaysaa ilmo badan oo suuqa ku jiro soomaaliya oo isdilo ama gaangis noqdo cid ka hadashaa ma jirto marka balaankan aniga sidaan is leeyahay aabba ahaan waxaan u arkaa in ilmaha soomaalida ee waddankan raba inay mustaqbal ku yeeshaan ilmahaas raad lagu yeesho sidii ilmahaas mustaqbalkooda loo baabi lahaa waa game balan la degay sida aniga aan isleeyahay taas baan isdhiilaha laakiin ilmahan waa ilmo maraykan ah halkaanay ku dhasheen qof walbaahina markuu maraykan yahay xaqa qofka kale leeyihuu leey maxaa islaada dawladda waa ay u rabtaa inay ilmaha soomaalida ilmo xun noqdaan maxaa danho ugu jiri kara dawladda walaahi ilmihii waa ilmo maraykan oo runta waaye magacaanu ka dhahay annaga maraykan waddankan dhalashaan ku haysana laakiin sharciyan iyo marka aad fiirisid ilmaha iyo ilmaha maraykanka caddaanka maaragtay iskuullada markaa fiirisid waxaa arkaysaa iskuullo badan ciyaalkoo dadaalayo oo raba jaamacadihii haddana inaysan helin jaamacadda ay rabeen waxaan kaloo isleeyahay aniga maadaama annaga aana dhahay dad ka soo jeeda asal ahaan soomaali madow ah islaamnimadiina aan wadano waddan aanan lahayn oo binaha backgroundkiina uusan dhisnayn taas baa keenaysa waddankeennii oo baaba'san in intaad kuwii joogeen la baabiyo taas waxay ku tusaysaa soomaalida meeshan olmost waxay dhahaan boqol kun ay ku joogaan inkastoo aniga aanan lahayn boqol ma dhama community ahaan weynaad organize community isku xiran oo hal codleh ama hal qof lagala hadlo oo looyaro leh ma nihin ninba waxaa waaye sheekadii waddankii aan kusoo gubnaa meesha taallo community community oo malaysa in qol kastaba uu reer hebel uu furtay marka dhibka annagana hayso tii waddankii iyo tii intii joogtay aniga waxaan isleeyahay waxaa keenaya unid la-aanta soomaalida baa keenaysa